hay-adda camuud foundation oo kaashanaysa guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay deeq raashin ah ugu qeybisay qoysas ka kooban barakacayaal iyo danyar deeqda raashinka ah oo ka koobnayd bariis bur saliid sokor iyo caano ayaa waxaa ka faa'iideystay shan boqol oo qoys oo ka mid ah barakacayaasha iyo danyarta ku nool magaalada baydhabo maxamed aadan oo ka socday hay-adda camuud foundation ayaa ka warbixiyey deeqda raashinka ah waxa uu ilaahay subxaana wa tacaala noo suurtageliyey in aan qaybinno shan boqoloo raashiin oo ka kooban gasa caana ah saddexla saliid ah haaf bur ah haaf bariisa kuwaasoo loogu talagalay kaamamka ku dhaqan magaalada tanbaydhabo intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan qaybaha dowladda oo mar walbana garab taagan oo garabna siiyo cabduqaadir cali maxamed guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa u mahad celiyey hay-adda camuud foundation camuud foundation waxaan sida adag ay shaqaalaheeda ay u howlgalaan iyo sida dhow ay ula shaqeeyaan xafiiska guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha dowladda koonfur galbeed aad iyo aadan ugu ammaanaynaa ayagoo rabraaca guddiga ay raacayaan isla markaasina ay tixgelinayaan dadka taagta daran ee xulashada habkeeda waxaan kaloo u mahad celinaynaa si gaara dadka doonariska ama gacanta ka geysta taakulayntaani oo dadkaasi oo ku soo yabooha mar weliba dhaqaalo xadidan kaasoo dadka lagu siiyo raashimaha ma ahan keliya camuud foundation qaybintan raashin ma qabato waxyaabo badanoo waxay qabataa developmental ah hadda wakhtigan xaadirka ah waxay dhisaysaa guryo oo oo loogu talagalay guryaha oo dhagaxa ah oo qofka oo barakaca oo qof soomaali oo muwaadina oo sharaf leh guri uu ku noolaado guryaha ugu fiican ee magaalada baydhabo laga dhiso qoys welibana loogu talagalay laba qol iyo hal jiko oo u gaara oo dhagaxa iyo hal qoloo musqula u gaara waxay kaloo sii barbarwadaa dhinaca oo quudinta oo nutritionka dhinaca caafimaadka dhinacyo badan iyo biyaha si kastaba qoysaskan deeqda raashinka ah loogu qeybiyey magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin dad danyar iyo barakacyaal ah